barofeer mukhtaar kusoo dhawow marka hore wadajir radio mahadsanid aada iyo aad aad mahadsantihiin waana soo dhowahay
barofeer mukhtaar dabcan guud ahaan warbixinadeena qaar badan oo ka midana waa dhegaysatay xaaladda guud ee magaalada baydhabo in lasugu tegayna waad ka warhaysay guddoomiyaha baarlamaanka inuu hore usii joogay guddi la sheegay inay maamul dhisayaan inay hore usii joogeen magaalada dhowr jeer magaalada qalalaansa kala gedisan uu ka dhacay marka hadda maanta kulankii waa furmay waxaana la iclaamiyey in saddex gobol lagu samayn doono maamul ah lixda gobolna kama qaybgelin marka sideed u aragtaa
mahadsanid cabdicasiis anu run ahaantii ma hayo war oo cad oo caddaynaya in ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul baarlamaanka soomaaliyeed intay dad shir u fureen laysugu yimid oo loo dhan yahay anuu taa warkeeda maaragtay waa war uma hayo runtii haddaa idinku war haysaan waa gooni intaan ka warqabo waxay ahayd iyadoo la leeyahay shir baa la qaban doonaa oo loo bixiyey shir nabadeed dad baa la nabadaynayaa waan ka warqabay sheekada goboladan runtii maba ku ay jirin sheekada waxay ahayd dad dad baa la heshiisinaya wada heshiisin baa la sameynaya ayaan ka warqabay marka haddii aada leedihiin shir baa la qabtay oo la furay oo waxaana dadka loo sheegay inaad samaysataan saddex gobol marka ugu horreysa waxaan dhahayaa qofkii sidaa yidhi waa ku gardaran yahay yacni waayo weliba qof mas-uul ahoo ra-iisul wasaare ah iyo qof ra-iisul baarlamaanah in maaragtay intuu dad meel ku shiriyo uu yidhaahdo waxaad samaysataan sidaa iyo sidaa oo weliba ou ou afka ku dhifto oo yidhaahdo saddex samaysta waxaan u malaynaya taasi way ku gardaran yihiin dastuurkoodii bay ka boodeen waayo dastuurkoodii wuxuu odhanayaa dastuurka ku-meelgaarka dowladda federaalk wuxuu odhanayaa gobol dhisidiisa ama dowlad goboleedka dhisideeda waxaa iskale awoodiisa waxaa iskale dadka gobolkaa degan baa iskale yani in dowladdu ay tiraahdo anaa gobol samaynaya way ficnaan leed haddii la samayn kari lahay taasi mar hore ay ahayd laakiin tani waa dastuurka bood weeye tani waxaa weeye gardarro caddaana oo laga gardaran yahay dad oo nabad isaga joogay meeshood intii looga tago la yihahdo dowlad baan idin dhisayna anigu maxamed mukhtaar ahaan waxaan arkaa yani arintaasi in lagu degdegay waxaan arkaa inay dhibaatooyin tan ka weyn ay keeni doonto meel nabadi jirtay baan waxaan ka baqaaya in nabad darro hadda lagu sameeyo waayo haddii la yidhahdo anaa idin sameynaya gobollo qaarna ay leeyihin annaga waaba samaysanay gobolladayda way noo jireen ay leeyihiin marka dowladda inay tiraahdo annagaa kuwa idin sameynayna waxay keeni doontaa nabad darray keeni doontaa dhibaatooyin badan baa meesha kasoo furmi doono lagama fiirsanin yani waxaan jeclaan lahaa runtii yani dowladda federaalka xamar in ay aysan ku degdegin inta gobollo soomaaliya ka dhisan maantana la yiri oo dowlad goboleedyo waayo anugu ma aanan maqal meel ay dowladii wax ka samaysay somalilan gobol baa lagu sheegaa puntland gobol baa lagu sheegaa goboladaasi dhexe waxbaa hadda maalinood laga sheegayay gobollo oo maakhir layihahdaa soo baxay baan maqlayay iishee kaatumo yacni ma aanan maqal dowlad xamar ay intay tiri waxaasaan idinku ognahay marka baydhabo intii la tago layihahdo goboladaasaan idinku ognahay soo dhammaysta afartan iyo shan maalmood waxaan u malaynayaa waa meelka dhac weyn weliba waxaa weeye waa ihaano oo dadka reer baydhabo lagu sameeya baan u malaynaya garanay brofesore waxaa kaloo jira maanta kulanka in aanay ka qaybgelin maamulka lixda gobol ee madoobe nuunow uu hogaaminayo haddii ay noqon lahaayeen golihiisa wasiirada golaha baarlamaanka iyo weliba golaha dhaqanka gaar ahaan guddoomiyahooda ayadoo ay sidaas taagan tahay ayaa haddana shirkii la furay lana bilaabay lana xiray maanta qaabkii loogu talagalay gogashana ay u hirgashay marka lixda gobol maqnaanshahooda iyo joogistooda waxaa aada u muuqata inayn dowladda siin micno dheeri ah taas makuu muuqataa
طبعا هديبا انا وقتها هوريكو idinku sheegay runtii ma hubo in shir maanta la furayda nafteeda waa igu cusubtahay soomaad garanin way igu cusub tahay hadiiba ay dhacday waataan ku yiri marka horeba moogtahay bilowgaasaaba qalad ahaa yani maaragtay iska daaya siday u dhacday anigu waxaan la socdaa intii hadda muddo ah in laga sameeya baydhabo dowlad goboleed oo la yiraahdo koonfur galbeed soomaaliya oo lix gobol ka kooban taasaan ogaa anu mogtahay middan waa igu cusub tahay run ahaantii aad bay igu cusub tahay haddii oo dowlad goboleed oo lix gobol sheegatay ay ka dhisnayd meeshii ayna yidhaahdeen annaga shirki kama inan qeybgelin waa si garanaysa marka jaadibaasim haddayba bilaabatay sooma garanin waayo aqlabiyadda ama majoraansada dadka meesha joogay sheekadaasay wateen saan anugu ogaa hadda haddii la yidhaahdo ayagii kamaba ay qeybgelin already yani isla markiiba anigu waxaan arkaa yani in ay meeshu nabadii meel looga dhacay waxaan aad iyo aad runtii uga baqayaa in dhibaato aan loo baahnayn meesha inay in laga abuuray welibana ay abuurto dowladdii waayo runtii mas-uuliyiinta meesha tagay waa mas-uuliyiin waaweyn weeye in maaragtay sidii dalka lagu nabadeyn lahaa laga shaqeeya mooye in dadka sidii maaragtay colaadii loo samayn lahaa in la sameeyo anugu kulley uma arkayo waa tahay brofesor mukhtaar dabcan shirka waa la furay taas waa wax xaqiiqo ah mas-uuliyiintan waaweynna way fureen waa xaqiiqo kale wararka la sheegayo ee ay sheegeenna lagama been sheegin oo warar xaqiiqaa ayay yihiin kolka aan isku soo duubno marka kulanka maadaama uu furmay aragtidaadana ay tahay furitaankiisa inayba khalad ay tahay lana rabo in afartan iyo shan maalmood gudahooda lagu xaliyo laguna sameeyo maamul goboleed misleedaa waa hirgeli doonaan
absolutely maya wax dhici karaayo ma aha runtii mogtahay mararka qaarkood mogtahay xaqiiqada in laga boodo maayo mogtahay waa waaqica oo soomaaliya inaan ka boodno maaha waa run run baa jirta oo odhanayso soomaali waxay u baahan tahay wada heshiisin ma uusan dhicin ilaa maanta soomaalidii islaysay intaa isdhammaynaysay ma ay heshiinin waa loo baahan yahay haddii la heli lahaa sidii lagu heshiisin lahaa dhowr iyo labaatan sana ayaa laysku mashquuliyey sidii loo nabadeyn lahay soomaaliya ma ay dhicin marka horta waaba waa been cad weeye in la yihahdo afartan iyo shan bay ku heshinayaan somaa garanin wixii shan iyo labaatan sana wixii kusoo heshin waayey shan iyo afartan kuma heshin karayaan marka waxaan ka baqayaa yani in meeshu ay waxyaabo kale laisu hooshoosaysinaayo oo aanan ka warqabin oo ah bal ha annagoo dee way naga tahay waynu niri waynu samaynay yani arrimo kale oo inaan ka warqabin ay tahay oo la rabo hadhowdii in meelo kale lagu shirtago waad ka warqabtaan wigan new york waxaa ka furmaya shirkii weynaha oo general assembly united nations yani dowladda soomaaliya dad baa ka imaan doona weliba waxaa la filaya ama ra-iisul wasaaraha ama madaxweynahaba inuu yimaado waxaa dhici kara in la rabo in la yirahdo waxaasaan soo samaynay oo lagu shirtagayo oo kale maarata inay noqon karta ayaa dhici karaysa laakiin run ahaantii ma arkaayo anugu koleyba maxamed ahaan ma arkaayo afartan iyo shan maalmood wixii shan iyo labaatan sana lagu soo qaban karin waaye in hadda lagu qaban karo lagu qaban karo waxaan ku waanin lahaa dowladdu maaragtaas runtii inay ka feejignaato oo iska ilaaliso waa tahay brofesor kol haddii aada quus ka keentay afartan iyo shantan maalmood dadka hawshaan loo haayo in badan oo ka mida waa dadka digilii marifle soomaalida inteedii kale uun digilii marifle hadda u daba taagan tahay in ay maamul samaystaan marka haddii aanu guul ka imaan karin shirkan aragtidaada digiliya merifle maxaa lagu maarayn karaa
su-aal aada iyo aad u muhiima weeye jawaabteedina runtii ma aha mid maaragtay si si kooban lagu sheegi karaayo soomaaliya digili merifle waxaa waaye waa dadka ugu tiro badan haddii la yidhaahdo qabaa'il ahaan haddii aad isu barbardhigtid soomaliya hadda waxaa noogu dambeysay in la yidhi waa four point five runtii haddii la yidhahdo maanta halays barbardhigo digil mirifle iyo another point masalan ka soo qaad dirta ka soo qaad waxaan u malaynayaa inaysan sinaan karaynin inay digil mirifle ay ka badnaan karayo markii loo barbardhigo qolooyin kale saas oo kale yani nasiib daro soomaaliya ma hayno tirokoob dadku siday yihiin iyo siday kala qaybsan yihiin markii la eego dhaqaale digli mifluhu meeshay degaan waa yani waa ka dhaqaala fiican tahay ama ka badan tahay soomaalida kale meelahaas ay degto markii ay timaado ii sheeg yani istaraatiiji ahaan meesha lagu yaalo soomaaliya meesha ku taalo meeshay degaan waa meeliyowgii oo ugu muhiimsanaa istaraatiijiyana xataa gumaystuhu waagii dad ka warqabtaan yani meeshii la gumaystay waxay ahayd meeshooda soomaad garanin so marka yani wax fawaariikhdaas fara badan baa jira oo dhibaatooyin badan baa ayaa meesha ka abuurantay culays badan baa meesha yimid digil mirar culays badan baa la saaray oo ilaa hadeertan ay laga boskan kari layahay laakiin anigu waxaan aaminsanahay run ahaantii haddii digil mirlaha loo dayn lahaa aragtidooda iyo siday wax u arkaayaan loo dayn lahaa talo weyn bay u soomaaliya o dhan bay talo u noqon lahayd sooma galin waayo yani diila mirifle meeshay degaan iyo yani siday ay u fikirayaan waa dad nabad jecel waa dad maxaan idhaahdaa aan dulmi jeclayn waa dad maxaan idhaahdaa rabo in la wada noolaado goboladan hadda lixda la sheegayo sidaad ka warqabtaan ma aha gobollo diila mirifle keliya ah wayna sheegeen runtii waxay yidhaahdeen annagu waxaan nahay yes tirada iyada ugu badan waa diila mirifle laakiin soomaali baa nala degan waxay ogolaadeen in ay ogolaadaan ay mas-uuliyiin ka dhigaan soomaali kale goboladooda ka dhigaan ma dhicin gobolada waqooyi taga yani iska daaye madaxweyne ku-xigeen iyo waxaas xataa yani reer reer waqooyigu waxay kari kari waayeen in xataa nin komisaariya inay ka samaysan waana degan yihin soomaalida kale reer puntland way ka noqdeen ma samayn karayaan gobolada dhexe way samayn kari waayeen marka goboladaani aragti fiican bay leeyihin runtii haddii laga faa'iidaysan lahaa oo lagu dayan lahaa oo waxaan u arkaa faa'iido weyn baa imaan lahayd soomaaliya oo dhan baa nabad u imaan lahayd soomaaliya oo dhan baa waxaa ka dhalan lahayd dowlad aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxauu ahaa brofesor maxamed xaaji mukhtaar oo aan waraysi kala yeelanay dhacdooyinka maanta ka jira dalka soomaaliya gaar ahaan magaaladaasi baydhabo inta aan dib dambe u kulmi doono toddobaadka dambe waa anigo cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuulen yuusuf sheekh cadow farsamo yaqaan maxamed siido oo intuba idiinleh sidaas iyo ammaano allah thank you
علينا